Guddoomiyaha Ururka Kubadda Cagta Degmada Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan oo u waramay warbaahinta ayaa sheegay inay bilaabeen qorshe tartan kubadda cagta ah lagu qabanayo da'yarta ku jirta akadeemiyada lagu diyaariyo ciyaartoyda ee ku yaala magaalada Beledweyne Diiwaangelinta ciyaartoyda ayaa bilaaban doonta shan iyo labaatanka bishan aan ku guda jirro si loo qabto marka uu dhammaado tartanka kooxaha heerka labaad ee Beledweyne oo maraya heer gabagaba ah Guddoomiyaha Ururka Kubadda Cagta Beledweyne Ismaaciil Cali Xasan ayaa sharaxaad ka bixinaya tartanka ay bilaabayaan isagoo ugu baaqay maamulka gacanta ku haya akadeemiyaalka ku yaala magaalada Beledweyne inay soo diiwaangeliyaan ciyaartoyda waxaan rabnaa dhowaan inaan tartan kale bilaawno hadduu kan noo dhammaado degmada beledweyne sportskeed waxaan rabnaa inta yaroo joogno inuu horumar aan ka sameyno hadduu ilaahi ra akademiyada horta marka kuwaad waxyaabaha loogu baahanya waxaa waa akademiya diiwaan gashan oo shahaado aqoonsi ee ka qaadatay xiriirka kubadda cagta ee degmada beledweyne loo aqoonsaday akademiyadaas inay tahay akademiya saxe oo dhisan oo maaragtay sharcigii looga baahnaa soo oofisay wax shuruud kaloo hadda aan ku xujeynayna ma jirto waxaan keliyoon rabnaa in mas-uul akademiyadaas iskale oo gacanta ku haya in maaragtay xafiiska guddoomiyaha ururka kubadda cagta degmada beledweyne uu yimaado oo meeshaas uu ka seexo oo asiga loo diiwaangeliyo waxaan rabnaa haddii aan qabano akademiyada annaga ugu dhan leh waxaan rabnaa dad waxaa jiro walaalaha muxsiniin oo ugu talagalay in ay agab ama fan ay bixiyaan ayna la-yihiin meel ay ugu hagaajiyaan hadda sidoo tartanka hadda noo socdo kale agabkiisa dadaan naga saacidayo marka sidaasoo kale waxaan rabnaa ilmaha in inta u ayla dhaamino dadka dibadaha jiro iyo kuwa maaragtay caasimada soomaaliya jooga in ayla dhaamino ilmahan agab fan wax ku filan loo helo hadduu ilaah yiraaho akademiyada tartanka ugu horeeya aan qabanayno waa akademiyada hadduu ilaah yiraaho shan iyo labaatanka isdiiwaangelintaa bilaabanaysa hadduu ilaah yiraaho ilaa iyo waxaan rabnaa shanta bisha tobankaa cisho inay isku soo diiwaangeliyaan wixii ka dambeeyana aan akademiyada bilaawno hadduu ilaah yiraaho akademiyo waa koox dhisan oo u diyaarsan in ay ciyaartoy soo saarto kooxdaas oo marka faraceedii oo a ahaay ama b ahaay akademi waa c waa dadka da-yarto yarka